haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hambaryada iyo heesaha oo ay si wada jira inoogu soo jeedin doonaan nuur xasan nuur iyo weliba cabdiqaadir samakaab
kulanti wanaagsan saaxiibayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka waxaa maanta idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur iyo abdulqaadir maxamed mursal samakaab waxaan filayaa caasho iyo daandurey midkood ayaad filayseen haya cabdulqaadir waxay ila tahay in maanta ay tahay markii ugu horeysay oo aad barnaamijka wax ka daadiso soo dhowow saaxib waa mahadsan tahay nuur barnaamijka waxaan idinku soo dhoweeyo ama aan dhegeysto maanta aniga ayaa ku fadhiya kursigii daandoray iyo caasha marka nuurow labadaba aniga iyo adiga ayaa ka wakiil ah maanta waa tahay samakaab bal warqadda ugu horeysa inoo soo qabo nuurow dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray aaba cali nuur cabdi aaba cismaan cabdi hooyo faadumo sheekh isxaaq hooyo xabiibo hooyo muumino iyo muumino cali nuur cabdi cabdi cali nuur cabdi caliyare cali nuur cabdi sayid cali cali nuur cabdi maxamed cali nuur cabdi fartuun cali nuur cabdi safiyo cali nuur cabdi nasteexo cali nuur cabdi cabdulaahi cali nuur cabdi nafiso cali nuur cabdi dhammaan ilmo cali nuur cabdi iyo sayid cali cismaan cabdi suldaan barre cabdulaahi maxamed aadan guure iyo maryan aadan guure waxay hambalyo u dirayaan cabdinuur cali nuur cabdi iyo xaaskiisa xabiibo macalin ibraahim oo arooskooda afar labaatankii bishan sebtembar oo maalin jimco ah uu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxayna reerka cusub leeyihiin noqdaa reerkii lagu nastee lagu nagaada wada jiree nabadgala allahayow idinka yeel ilaahay ubad kheyr qaba iyo nolol naruuro leh ha idinku gallado ayay leeyihiin annaguna aamiin ayaan leenahay aamiin ayaana nuu raaciye samakaab oo dhankayga dhambaalka ugu horreeya waa tahniyada aroos waxaana uu naga soo gaaray asxaabta kale ah naciime cabdixaliim oo joogtay sweden iyada iseygeeda iyo carruurteeda nadiifo cabdixaliim iyo gabadheeda iimaan qurux oo jooga baa la yidhi ee waqooyiga america axmed cabdixaliim oo jooga muqdisho waxaa kaloo ku jira maxamed cabdixaliim oo jooga magaalada muqdisho isaga iyo xaaskiisa caruurtiisa maariya cabdixaliim oo joogta muqdisho nasre cabdixaliim iyo cabdixaliim daahir maxamed cabdi rabbi daahir maxamed iyo xamde sahal ducaale abti cabdulaahi sahal ducaale oo jooga magaalada muqdisho xaaskiisa iyo caruurtiisa abti ibraahim cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa abti sheekh aadan yuusuf diiriye xamde cawil cali oo joogta hargeysa iyo seygeeda iyo caruurteeda roobada cawil cali oo joogta hargeysa samiire isaaq oo joogta baa layidhi hindiya seygeeda iyo caruurteeda waxaa kaloo dadka diraya warqadani ka mid ah ugaas daahir cabdi kulmiye ugaas keenadiid ugaas xaashi farcadde iyo cabdirasaaq ugaas cabdulaahi farcadde adeer ciise tarabi ugaas iyo caruurtiisa muxiidiin ciise tarabi iyo saciid saalax tarabi dhimbil saalax tarabi iyo cabdirashiid cali tarabi iyo liibaan tahliil qalaf dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii aroosadda oo kale ah zakariya cabdixaliim maxamed iyo xaawe cismaan cali xaawuluul oo arooskooda uu dhacay arbaco sagaal iyo labaatankii bishii sagaalaad ee labada kun koob iyo labaatanka waxaanu leenahay zakariya iyo xaawuluul noqda kuwa isku waara ubad kheyr qabna allah idinku arsaaqo aamiin dhinacii heesaha haye cabdulqaadir heesta ugu horreysa bal inoo soo qabo waa tahay nuurow heesta koowaad ee maanta waa heestii suleyqa waxaana codkiisa macaan nagu soo gaarsiinaya cumar nuur cabdulle
say my heart at the Sula
dhambaalkani waa tahniyad aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdiraxmaan axmed jaamac indhayare titore soo sacdiye macalin yuusuf cabdikariin doktor jaamac cabdille cala calaweyne cabdiraxmaan yuusuf asxaab cabdirasaaq yuusuf cadde sakariye axmed cali hayaan deeq farxaan libaaxa saacid maxamed maxamuud xaaji filane dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos u dirayaan mahad doktor jaamac cabdilaahi cala calaweyne iyo marwaa xafla xilkas oo nolosha ku midoobay waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qaba kala hela annagana aamiin ayaan leenahay aamiin aamiin ayaanu leenahay ee dhambaalkanina waxa uu naga soo gaaray sheekh maxamed xadiid iyo sheekh cabdulyaasiin sheekh cabdulaahi orahaye iyo sheekh maxamed cali ogaas sheekh cabdulaahi rashiid waxaa kaloo ku jira cabdisalaamka georgia iyo cabdiraxmaan abshir maxamuud macruuf axmed jaamac cabdulaahi sheekh xuseen maxamed khaliif iyo cabdirasaaq cali ogaas dhammaan ardayda iyo culimada masaajidka taqwa ee degmada galdogob waxay hambalay aroos ay u dirayaan sheekh maxamuud muuse ciise iyo faadimo cabdulqaadir macalim oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada galdogob khamiistii sagaalabaatanki sebtembar sanadkan waa labada kun koob iyo labaatanka waxaan ugu duceyneynaa bay yidhaahdeen baaraka allaahu baynahumaa wa jamaca baynahumaa bilkhayr isku waar ubad khayr qabana kala hela aamiin dhinacii heesaha haddii aan mar kale dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannaa codadka umbaad aragsan iyo maxamed biik
xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadlee loo xambaarshe
xubintiisa hadal xaraf seegino
sidii xuural cayn xaqiiqada madii xubintii kastaba qurux lagu xadhee loo xantoobshee
xubintiisa hadal xaraf seegino
xishadiyo midii xadas luubta wacan ku xayndaabane xaragadaas turan ku xijaabane
xildhibaan rabo xajo goy kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin
xaragadaas turan ku xijaabane
xildhibaan rabo xajo goy kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo asharaf xeeriye
alla ku xamdino ku xalaashade maad xila janno aaskaygii noqo alla ku xamdino ku xalaashade maad xila janno xaaskaygii noqo
naga soo gaaray dadka kale ah cabdi xeefow guddoomiye garoon bashiir cabdi bandhuub injineer farxaan cabdirasaaq gurbaan cabdulqaadir ibraahim buule brofesor xuseen cabdulaahi sanka dor daahir bishaar huudow mukhtaar cabdulqaadir oscar dor cadow macalin isaaq mawliid aadan saadaan bataar shariifow cabdinuur aadan fooley aadan isaaq cumar axmed xasan mukhtaar balaag aadan maxamed gurbaan eney dor saleeba eney iyo dor saleebaan mukhtaar afuufe dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan nuur maxamed cabdi iyo muna cabdulqaadir salaad oo wiil ugu dhashay shan iyo labaatankii bishan magaalada baydhabo wiilkaas oo loo bixiyey mascuud nuur cabdi waxaana ay leeyihiin soo barbaar oo noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa anfaca annagana aamiin ayaan leenahay aamiin ayaan ana u raaciyey markan waxaan hayaa cabdiqaadir ow dhambaal dhalasho waxaana uu naga soo gaaray macalimiinta wax ka bara ee jaamacadaha muqdisho iyo simad cabdiqaadirow dabcan qaar baan ka gara doonaay bal aan bilaabo salaad maxamuud caraale cabdirasaaq daahir sulub aweys xuseen cadow number one waaba garta aweys cabdiqaadir maxamed cabdulaahi okey iyo cali maxamed cali caafi iyo cabdiweli sheekh maxamed shaluute oo ku salaama saaxib marna waa macalinkaygii ibraahim muxidiin iyo cabdiweli cali cadow iyo cabdikaafi shaawey iyo saalax ismaaciil macalin zahre iyo ismaaciil sheekh siidow iyo xasan sheekh axmed maxamed nuur siyaad ah waa macalimkii weynaa iyo bare cabdulaahi bangaladesh marna macalim marna saxafi farxaan isaaq yuusuf farxaan maxamed xiish iyo weliba dhammaan asxaabtan ee wada macalimiin ah waxa ay hambalyo i bogaadeen ay hawada u marinayaan al-ustaad maxamed xuseen mentalist iyo xaaskiisa zaynab maxamuud jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho maalintii khamiista ahayd wiilkaasna waxaa loo bixiyey nuur maxamed xuseen waaba laygugu magac daray malaha nuur waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay heesta saddexaad ee barnaamijka waa heesta garees waxaana ku wada luuqaynaya haweys khamiis iyo sitay qosol wanaag
guntawa gunto geedka oo midhiise isku gaayuu lay ku guura garmiyaa gabaryaay ilay gooyo gaalmaan ahay oon gudbe
قلبتك بهاي سواقف سنة قريد عينا أنا فقيت أنيقا قلبتان محام قلبتان
Thank you.
gacalaadkiinda loo galeen guur ii gabgabtiisa waa ka go'aye waa ka gaabsaday geeska geel
gonfahaan guurkaaga aanu gashtay guulaay gacmahay u hooraan gabaryaay gacalka anmaa u gafaa jubilka jubilkeeda waa haddaba geed oo bugaas la hoolo askuula kaa dhigee
haatanna haddii aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad noo soo dirteen waxaan hayaa warqad hambalyo dhalasho ah waxaana diraya dadka kale ah wasiir khaliif cabdi cumar hooyo farxiyo cismaan cabdikariin cabdulaahi barrow deeqa cabdulaahi barrow canab cabdulaahi barrow cabdiraxmaan cabdulaahi nasro cabdulaahi barrow cabdinaasir cabdulaahi barrow ustaad cabdinaasir cabdulqaadir iyo marwadiisa nabadoon ibraahim cabdi jalle buuqaaye iyo nabadoon cabdi shiiraar xuseen dhammaan dadkaasi oo kala jooga daafaha dunida waxa ay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdirasaaq cabdulaahi barrow iyo xaaskiisa iqra oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin noqootii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaana inuu raaciyo waxaa noo baaqaya doctor daahir jaamac muuse daljir maxamed dayib xaaji cumar xeedho iyo farxaan maxamed madar farxaan tiyo mustafe cabdi jaamac xareeye iyo mustafe nuur cismaan ow qalas iyo maxamed maxamuud inabuur mawluud cabdi maxmed iyo barkhad axmed cawaale waxaa kaloo ku jira maxamed daahir maxamed abubakar xuseen maydhane iyo cabdi cabdi oo cali axmed case saciid xasan xaashi waxaa lagu naanaysaa xinter dhammaan dhallinyarada iyo aqoon-yahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi mawliif shaarub iyo hana maxamed jaamac oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada hargeysa waxaana wiilkaasi loo bixiyey magaca lama soo sheegin fiiro gaara baa layidhi ducadu waa xaggiina waxaan leenahay wiilkaas allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay dhambaalkaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey warqadihii hadii noo soo qorteen galabta intii aan ka gaarnay laakiin waxaa kasii dambeeya heestii aan barnaamijka aalaaba ku khatimi jirnay galabtana waxaan idinkaga tegi doonaa aniga iyo samakaab heesta ubixii jacaylka waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta axmed inshaar olol iyo shankaroon axmed sagal heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
ada iga asraa ammaan iyo bogaad oo iga hoor ubaaxii jacaylka ada iga asraa ammaan iyo bogaad oo iga hoor axad iyo xalaashii waalidkeeda asluubtiyo cashaxiyo hidaaha baray